wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo tababar ugu soo xiray in ka badan soddon saxafi ee ka howlgala xarumaha kala duwan tababarka oo lagu baranaya cashiro la xiriira maaraynta saxaafadda iyo tabinta wararka doorashooyinka ayaa loogu talagalay in saxafiyiinta ka qaybgalaya tababarka ay dib ugu celi doonaan xarumihii ay ka kala yimaadeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maamulka jubbaland cabdifataax maxamed mukhtaar ayaa sheegay in tababarkan uu ka qayb qaadan doono in wariyaasha ay si nabadgelyaa u tabin doonaan doorashooyinka maamulka jubbaland in soddon wariye hal meel laiskugu keeno la baro mataqaanaa xasaradaha ka dhalan kara xiliyada doorashada runtii waa wax muhiim ah annaga ka wasaarad warfaafin ahaan waa soo dhaweyneynaa tababarkanna aqoon iswadaarsigiisu keliya kuma dhisna in halkan laiskugu yimaado waa wixii la bartay maaragtay waxay u baahan yihiin in lala falgalo mar walba deegaan walbana doorasho way ka jirtaa doorashada xilliyada doorashadana waa xilliyada ugu xasaasisan ee qofka wariyaha ah laga doonayo inuu ilaaliyo badqabkiisa anshaxiisa iyo mataqaanaa wax aan xasrad abuuri karin marka haddii wax xasarad abuuri karo wariyihii aan lagala dardaarmin dabcan dhibaato weyn ayay mataqaanaa hadhow u horseedaysaa amaba siyaabaha kale ee uu uga faa'iidaysanayo tababarkan waxaa muhiim ah oo number one ah in waxay ka hortag leeyihiin hadhow lagama lagama daba tegi karo annaga jubbaland waxaan ku fiicannahay wasiiradii iga horreeyeyba oo ururka saxafiyiintana ay og yihiin halkan laguma dhibaateeyo wariya aadaan aadaan oga taxadarnaa dabcan muddooyinkii hadda ugu dambeeyeyna saxafiyiintu si nabada ayay mataqaanaa u shaqaysanayeen dowladdaa ku ammaanan saxafiyiintana way ku ammaanan yihiin marka haddii aan wariyana la xirin wariyana la dhibaataynin itmins dowladdana way ku ammaanan tahay wariyihiina wuu ku ammaanaya ka dowlad ahaan annaga waa idin garab istaagi doonaa ka wasaarad ahaanna aniga wariya ahaa before aan wasiir noqon journalista ahaa meel aan ka howlgala marka waxaan fahmayaa duruufta iyo dhibaatada iyo caqabadda ay leedahay in wariye xaaladda xaaladda xaaladda adag ku shaqaynayo la dhibaateeyo aadaan u fahmaya tababarkan ayaa wax badan ka bedeli doona aqoonta wariyaasha maamulka jubbaland oo dhibaatooyin kala kulmi jiray waqtiyada doorashooyinka ee maamulka jubbaland